بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay tarjumadii imaam ibn kathiir raximah allahu tacaala waxaynu ka soo baxnay oo qodobkii hore kaga hadalnay dhalashadiisii iyo meesha uu ku dhashay iyo nasabkiisii qodobka waxaan kaga hadlaynaa shuyuukhdii uu ibnu kathiir cilmiga ka bartay intii ugu caansanayd ayaynu qayb yar ka tilmaamaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala awalan marka ugu horeysa waa inagii soo tilmaanay imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala inuu agoon ahaa oo aabihii shihaabuddiin inuu dhintay isaga oo yar ibnu kathiir raximah llahu tacaala marka imaam ibnu kathiir agoonnimo ayuu ku koray walaalkii oo sida culummadu caddeeyeen ka weynaa oo isna shiikh ahaa oo kamaaluddiin cabdulwahaab ayaa la wareegay mas-uuliyaddiisii oo keenay dimishqi oo tuuladii yarayd oo ay waxa weeye deganaayeen ka soo kaxeeyey oo dimishqi keenay oo wax baray markaa waxay yidhaahdeen turjumada markay u sameynayaan culummadu markay ahayd toddoba boqol iyo koob iyo tobankii aabihii toddoba boqol iyo saddexdii buu dhintay toddoba boqol iyo koob iyo tobankii ayuu qur-aanka xifdiyey imaam ibnu kathiir marka qiyaastii markaas ama waa toban jir ama waa waxa weeye koob iyo toban jir ama wax ka yar sagaal meelahaas waayo bitaxdiid lama hayo sanadka uu dhalashadiisu tahay markii aabihii dhintay ma labuu jiray ma saddex buu jiray ma afar buu jiray lama garanayaa le idan calaa kulli xaal isaga oo yar ayuu qur-aanka xifdiyey waana sidii dhaqanka muslimiintu ahaa oo ilmaha marka hore in malcaamadda la geeyo oo qur-aanka la xifdi siiyo qoraalkiisa la baro uu qur-aankii akhriyo waa dhaqan islaamku ay weligood lahaayeen innagaba soomaalidu aynu leenahay ilaa yowmina haada oo waxa weeye ilmaha haddii marka hore qur-aanka la xifdisiiyo maskaxdiisa ayaa wanaagsanaata oo waxa weye xifdiga wixii dambe way u fududaataa idan qur-aankii markuu xifdisiiyey kamaaluddiin oo walaalkiisa oo cabdulwahaaba ayaa markaa waxa uu baray baa la yiri oo la dadaalay oo waxa uu kaga bilaabay kutubtii mukhtasaraadka ahayd oo fiqu shaaficiya ayuu waxa weeye ku baray oo fahansiiyey oo waxa weeye aada ugu akhriyey iyo waxyaalihii cilmiga laga bilaabayay oo dhan culuumul aala sida naxwaha iyo wixii la mid ah oo mukhtasaraadka kutubta yararka ah oo dhan ayuu halkaas ka bartay markuu markaa cilmigaas yaryar xasiliyey oo waxa weeye uu noqday nin waxa weeye daalibu cilmiya oo waxa weeye si fiican cilmiga u dalbaya ayuu markaas dalabul cilmigii u jihaystay oo waxa weeye dimishqi ayuu ka bartay cilmigii marka waxay leeyihiin culummadu raximahullah u sameeyey tarjumada xaafid ibnu kathiir raximahullahu tacaala uma rixilaysan meel kale oo waxa uu cilmiga kaga bartay dimishqi meel kalena cilmi uma doonan sababtu waxa weeye waxaa jira waxa la yidhahda alrixla oo culummada oo dhan ay samayn jireen macnaha cilmiga culummadu waa kala meelo badan bay ku kala firiqsanaayeen qaar bakhdad bay joogeen qaar waxay joogeen maka qaar waxay joogeen madiina qaar waxay joogeen masar qaar waxay joogeen dimishqi dhulkaasoo dhan bay culummadu khuraasaan meelo badan bay culummadu joogeen idan marka waxay samayn jireen dhulaabul cilmigu waxa la yidhahda rixla caalim bay u imaanayaan cilmigii bay ka qaadanayaan muddo kabacdi bay ka tegayaan caalim kale u tegayaan way ka qaadanayaan nin walba meeshii fanniga uu ku fiican yahay baa loo doonan jiray waana wax aada u fiican laakiin imaam ibnu kathiir waxaa la yidhi dimishqi meel uma dhaafin sababtuna waxay sheegeen oo culummadu caddeeyeen xilligaas imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala wakhtigiisi wax baranayay dimishqi ayaa waxay ahayd manbacan min manaabic alcilmi meesha cilmigaba loo soo doontay ahayd isha cilmigaba laga cabo oo loo soo doonta ayay ahayd iyadaa loo soo rixlaysanayay marka a'imo waaweyn baa joogtay oo culummo ah oo aynu arki doonno ishaari doonno kuwaasuu marka laasimay oo nasiibkiisa ee meeshuu rixlo samayn lahaa oo safar geli lahaa rixladu waa safarka safar meeshuu geli lahaa magaaladii uu joogay ayaa culummadii oo dhan ku kulansanayd oo culummo waaweyn baa joogtay marka culummadiisa marka la tirinayo shuyuukhda ibnu kathiir marka la tirinaayo waxaa ugu horeeya markii walaalkii laga soo tago oo waxa weeye soo tarbiyeeyey oo aad wax u soo baray waxaa aad iyo aad culummadiisa ugu horeeya oo la magacaabaa xaafidkii weynaa abulxijaaj alxaafid almizi oo waxa weeye waa saaxibu tahdiib alkamaal waxa weeye caalimka muxadidka oo waxa weeye looga dambeeyo culuum rijaal aljarxu watacdiil oo kitaab kale tahdiib alkamaal oo aad iyo aad u qiimaha badan oo rijaasha ka hadlaya ayaa waxa weeye sheikh u noqday halkaasuu marka laasimay oo sheykhaasu aad cilmiga uga qaatay baa li ilaa markii dambana nasiibkiisa uu gabadhii uu dhalay caalimkaasi almizi oo waxa weeye alxaafid almizi u dhalay oo zaynab la oran jiray ayuu ibnu kathiir guursaday marka gabadhiisii buu siiyey oo waxa weeye halkaas ayuu markaa wuxuu noqday nin waxa weeye ka tirsan dadki oo aan shiikhiisii si fiican u laasimay sadogna wuu noqday shiikhiisiina waa ahaa saa daraaddeed uu marka halkaa cilmi badan ka qaatay ilaa uu siiyey baa layidhi kitaabkiisii waxa weeye culuum rijaal oo tahdiibu lkamaal oo waxa weye markaas uu aad u xifdiyey aadna u daraaseeyey oo kutubtiisa marka aynu ka hadlayno arki doonaa inuu isku daray tahdiibulkamaalka iyo waxa weeye miisaanlictidaalki imaamu dahabi oo markaa kitaab ka soo saaray attakniif la yidhaahdo fi macrifati athiqaati wducafaa walmajaahiil marka halkaas ayuu cilmigaas ka bartay baa layihi oo aad iyo aad ugu dadaalay waxaa kaloo ka mid a shuyuukhdiisa oo lagu tiriyaa sheikh alislaam ibnu teymiya raximah llahu tacaala macruufka oo waxa weeye caqiida iyo manhaj iyo waxa weye dariiqii salafka aad iyo aad baarica ugu ahaa oo talaqat ummatu bilqubuul waxa weye sheikh alislaam ibnu teymiya ayaa xilligiisa ahaa oo dimishqi joogay oo waxa weeye uu cilmiga ka bartay oo halkaa waxa weye cilmi badan ka qaatay oo isaga iyo ibnu qayim iyo isku arday bay ahaayeen oo isku lood bay ahaayeen marka culummadiisa waxaa ka mid ah sheikh alislaam ibnu teymiya raximah allahu tacaala ayaa ka mid a waxaa kaloo ka mid a culimmadiisa ay tilmaamaan imaamu dahabi raximah llahu tacaala ayaa ka mid a xaafidkii kabiirka oo muxadidka ayaa waxa weeye ka mid a oo isagana waxa weeye uu ka qaatay bay dheheen cilmiga oo shuyuukhdiisa lagu tiriya waxaa kaloo ka mid a isxaaq alaamidi macruufka ku ah alaamidi oo macruufo raggii waaweynaa oo culummada ahaa ka mid a ayaa culummadiisa ka mid ah uu cilmiga ka qaatay waxaa kaloo ka mida bay dheheen culummadiisa uu cilmiga ka qaatay ibnu casaakir alxaafid alkabiir xaafidkii xagga taariikhda iyo waxa weeye taariikhda leh oo waxa weeye ibnu casaakir ayuu waxa weeye ka qaatay baa la yidhi isagana cilmi badan oo waxa weeye culummadiisa lagu tiriya calaa kulli xaal marka culummada ibnu kathiir waa badan yihiin oo aad iyo aad ayay culummadiisu u badan tahay laakiin raggaas ayaa ugu horeeya culummada waaweyn oo waxa weeye uu ugu horeeyo alxaafid almizi ayaa lagu tarjumeeyaa markii turjumada loo samaynayo oo la yidhaahdaa ragga ayaa sheikhiisii weynaa ahaa marka imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala culuumtii oo dhan buu bartay fanni kasta oo min funuun lcilmi ayuu saa u baranayey oo ka qaadanayay culummada oo ku dadaalayey ilaa uu noqday isagiina markaa caalim macruufa oo la yaqaan oo waxa weeye kutubtiisii meel walba ay ka dhacday oo waxa weeye aynu arki doonno mu'alafaadkiisa iyo sida kutubtiisa u badan tahay oo aad iyo aad ay islaamku uga faa'iiday idan marka imaam ibnu kathiir raximah llahu tacaala haddaan soo khulaasayno waxa weeye shiikhiisa koowaad waa walaalkii waxa weeye walaalkii kamaaludiin cabdulwahaab ayaa shiikhiisa koowaad noqonaya oo waxa weeye dee min- bimansilati lwaalidna u jooga oo waxa weeye sidii aabihi u ahaa u noqday oo wax baray oo waxa weeye soo koriyey cilmigii iyo wanaaggiina aad iyo aad u fahansiiyey kabacdina culummada waaweyn buu cilmiga ka qaatay kabacdina isagii ayaa waxa uu noqday caalim mu'arikha oo mufasira oo muxaditha oo waxa weeye cilmigii sidaas ugu tafanunay raximahu allahu tacaala marka insha allahu tabaaraka watacaala ma dheeraynayno qodob qodob baan uga jawaabaynaa marka qodobkan waa shuyuukh ibnu kathiir inaynu tilmaana qeyb ka mid a shuyuukhdu way badan tahay aimo badan oo aimatu shaaficiya uu leeyahay culmo fara badan buu leeyahay oo ijaaso siiyey oo waxa weye berigaa waxaa jirtay waxa la yidhaha ijaaza ardayga ijaaza la siin jiray markuu eh, fannigaas uu barto ama kitaabka uu barto sheikh walba wuxuu siin jiray ijaaza qoraal waa shahaadada waxa maanta la yiraahdo oo waxa weeye shahaadaadka maanta loo isticmaalo ayuu maaragtay siin jiray eh, ama maaragtay eh, caddayn inuu qaatay cilmiga iyo wanaagga ayaa la siin jiray marka culimo badan ayaa ijaaso siisay baa la yidhi oo aad iyo aad u fara badan wanaaggaasuu marka la kulmay culummada waaweyn ayuu la kulmay oo cilmiga ka qaatay ilaahayna ku anfacay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin